أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa canow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacaddau idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo maamulka gaalaraaca ah ee somalilan ku eedaysay inay duulaan ku tahay magaalada laascaanood xilli siyaasadaha isdiiddan ee murtadiinta ay cidhka isku sii shareerayso qodobada kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bokool oo dowladdiiniya u soo gebagabaysay wilaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi iyo xafladdii gebagabada oo matasharaf kala duwan kelimaad ka jeedisay faafreebkan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijka intuu socdo waxaad maqli doontaan jamaacada jeeshul cadli oo dishay sarkaal sare oo ka tirsanaa xukuumadda shiicada ah ee iiraan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ee waa mar kale iyo faafreebka wararka خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu caawa ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin kooxda riddada soomaaliya oo maamulka gaalaraaca ah ee somalilan ku eedaysay inay duulaan ku tahay magaalada laascanood qodobkaas iyo kuwo kale waxaan ku soo qaadan doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta halkan waxaa ka soo jeedinaya maahir maxamed wad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen kolonyo sribiyiin kenyan ah oo ku socdaalaysay inta u dhexaysa deegaanada finow iyo sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kenya qaraxa ayaa haleelay gaari tow ah goobta ayuuna ku burburay sidoo kale waxaa bakti iyo dhaawac noqday askartii kufaarta kenya ee gaariga la socotay diyaarad helikabtar ah ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay soo cagadhigatay waxaanay daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada siliibiyiinta kenya dhanka kale howlgal qarax ah ayay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo waxaa lala egtay guri uu magaaladaasi ka degan yahay murtad dalmar oo ah taliyaha maleeshiyaadka sirdoonka ee dekedda magaalada kismaayo khasaare soo gaaray ilaalada gurigaasi ayaana jira sidoo kale waxay mujaahidiintu qarxiyeen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka ridada booliiska ee koonfur galbeed khasaare ka dhashay qaraxaasi ayaa jira waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka ciro oo lagu eedeeyey in uu duulaan ku yahay laascaanood maamulka kooxda ridada soomaaliya ee ka dhisatay magaalada laascaanood ee gobolka sool ee waqooyi bari soomaaliya ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in maamulka uu hogaamiyo murtad ciro uu ku howlan yahay abaabul dagaal oo iyaga ka dhanaa bayaanka oo ay soo saartay wasaaradda amniga maamulka fadhigiisu yahay laascaanood ayaa lagu sheegay in ay isha ku hayaan dhaqdhaqaaq ciidan oo maamulka somalilan ka wado xuduudda labada maamul u dhexaysa waxay tilmaameen inay si dhab ah u qaateen abaabulka dagaal ee ay ku eedeynayaan maamulka fadhigiisu yahay hargeysa waxay intaasi ku dareen in wixii cawaaqib ah ee ka dhasha tallaabadaasi uu qaadi doono maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro maamulka ridada somalilan oo sanadkii laadakunsdexiyolabaatankii laga saaray magaalada laascanood ayaa marar badan lagu eedeeyey isku dayo dhowr ah oo uu ku doonayay in uu kusoo ceshto deegaanada gacantiisa ka baxay oo ay ku jirto magaalada laascanood oo dhowaan kooxda ridadu ka dhisatay maamul ka mida maamuladeeda waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa konton qof oo suudaaniyiin ah oo geeriyooday kadib markii dab qabsaday dooni ay saarnaayeen ugu yaraan konton qof ayaa dhintay kadib markii dooni siday toddobaatan iyo shan ruux oo qaxooti u dhashay wadanka suudaan ay ku gubatay axaddii lasoo dhaafay meel u dhow xeebaha dalka liibiya sida ay sheegtay hay-adda dhinaca socdaalka qaabilsan ee hoos tagta waxaa loogu yeero qaramada midoobay xogtu waxay tibaaxaysaa in afar iyo labaatan qof ay ka badbaadeen shilkaasi kuwaasi oo loo fidiyey gargaar caafimaad waxaanay dhacdani noqonaysaa tii ugu dambeysay ee soo gaarta tahriibayaasha ku safra badda mediteraneanka ee halista badan una gudba qaaradda yurub bishii hore ayay ahayd markii ugu yaraan lixdan steed qof oo tahriibayaal ah ay dhinteen tobneeyo kalena la waayey kadib markii dooni ay saarnaayeen ay ku degatay xeebaha dalka yemen waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa jamaacada jeyshul cadli oo dishay sarkaal sare oo ka tirsanaa xukuumadda shiicada iiraan xoogaga jamaacada sunniga ee jeyshul cadli oo ka howlgasha dalka iiraan islamarkaana u dagaalantaa qadaayaadka bulshada sunniga ah ee ku nool dalkaasi ayaa maalinimadii shalay fulisay weerar qorshaysan oo ay ku dishay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada booliiska ee iiraan bayaan ka soo baxay jamaacadan ayaa lagu shaaciyey fulinta weerarkan qorshaysan oo lagu bartilmaamaysaday sarhang ibraahim oo ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey ciidamada faraja ee degmada siib wasuuraan ee dalka iiraan waxaana goobta ku wada dhintay isaga iyo laba xubnood oo midi uu ilaalo ahaa halka kan kalena uu darawal uga ahaa gaariga uu sarkaalka ku safreeyey sarhanga ayaa xilliga la weeraray ku labisnaa dharka rayidka isaga oo kasoo laabtay safar uu ku tagay magaalada zaadaan balse ciidamada jamaacada oo si dhow la socday safarkiisa ayaa weerarkadiisa kala duldhacay kaasi oo ugu dambeyn shartiisa lagu soo afjaray deegaanka kala qeyd ee u dhexeeya magaalooyinka zaadaan iyo kaash xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa faysal waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal faareebka wararka ayaana ku guda jirna halkaad ka maqlaysaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay wilaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi iyadoo gebagabadii dowladaasna ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaad dhegaysan doontaan mid ka mid a culimmada wilaayada islaamiga ah ee bokool oo kelimo tawciye ah xafladdaasi ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ilaahay subxaana wa tacaalaa u mahadnaqis kadib waxaan isku dadaarmaynaa naftay iyo naftiin baan u dadaarmayaa allah inaan ka baqno aan ka cabsano taqwadaas ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wax walba noo hagaajinayso haddii ay noqon lahayd adduunyo iyo aakhiraba intaas kadib waxaan doortay in naftay iyo naftiin baan ku waaniyo mowduucan ah asidqu runta ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii ayuu dadka mu'miniinta ee dhammaan lakhidhaabay waa amray ambiye fara badanna wuu ku ammaanay ilaahay subxaana wa tacaala runta la sheego waxaa nabigayn caleyhi salaatu wasalaamna ammaan u ahayd inuu amiin ahaa inuu saadiq ahaa ay ku ammaani jireen idan marka allah subxaana wa tacaala isagoo na amrayo wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaqullah dadka xaq rumeeyeenow ilaahay ka baqa wakunuu maca asaadiqiin dadka saadiqiinta ah la jirkooda noqdo qoolka ku run sheegaayo ficilka ku run sheegaayo iimaanka run sheegaayo sidqigaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaalaa na amrayaa sidqiga ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku ammaanay nabiyulahi ismaaciil wadkur fi lkitaabi ismaaciila inahu kaana saadiqa alwacd wa kaana rasuula nabiyan waxaad hustaa kitaabka ku dhex sheegtaa nebi ismaaciil martabada kow ilaahay subxana wa taala ku ammaanay waxaa waaye nabanabadu buu kusoo hormarsiiyey saadiq al wacd ballanqaadkiisii mid ku run sheegay ayuu ahaa macallaahi wuxuu kula ballamay waa fuliyey macannaas wuxuu kula ballamayeyna waa fuliyey waxaa nooga filan ballanqaadkiisa waxyaalaha uu fuliyey kitaabkan ilaahay subxana wa taala ugu markhaati kacay aabbihiis ballankou la galay hataa naftiisa inuu gowraco inuu naftiisa gowraco yaa bunay innii araaka fi lmanaam أني أذبحك فانظر ماذا ترى حسن وحوير قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أنا بلنقاد كفلنتي سوا وهذه هل دونتا إلهي سبحانه وتعالى هدو إدمه إن أن صابرين تنكمد نغنايو قورا أسنا نوه قانسنه إلهي سبحانه وتعالى مركة دنبه وفديناه بذبه عظيم وكفرتين إذا مركة runta ambiye fara badana lagu ammaanay ilaa nabiyina moxamed caleyhi salaatu wasalaam oo gaaladab haddaa u qiraysay idan marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkiisii haddaan qaadanaynay cabdullahi bni mascuud waxuu tilmaamay sidqiga qofka inuu ku hanuuniyo waxyaalaha wanaagga ah biriga ah samafalka ixsaanka kheyr oo dhan in qofka in lagu hanuuniyo haddii uu doonayo sidqa ayuu laasimaa sidqigaas biri haddii uu gaarsiiyo kheyrkaasna qofku wuxuu gaarsiinayaa janna waina albira yahdi ila aljanna taas bedelkeeda cagsigeedana qofka haddii been uu sheego ama beenaalo uu noqdona haddana beentaas waxay gaarsiinaysaa ama tusinaysaa ku hanuuninaysaa inuu faajirnimo dembi uu ku dhaco faajirnimadaasna waxay gaarsiinaysaa naarta ciyaadan billaah idan markaanu nafteyn ka bilaabayo iyo naftiin waxaan isku daarmaynaa haddii aan nahay maamul dadna aan hogaaminayno in ilaahayna aan u run sheegno dadkan aan u run sheegno intaas ayaan kusoo gabagabaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markanna waxaad dhegaysan doontaan mudiirka dowradii loo soo xidhay wilaadda degmooyinka wilaayada bokool oo faahfaahinaya dowradda intii ay socotay iyo sidoo kale duruusihii kala duwanaa ee lagu qaatay bismi illaahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd awala naxmadu llaha xamdan yaliiqu bijalaalihi wacdamatih bacda xamdillaah walaalayaal halkan maanta waxaan u fadhinaa dowro inoo soo bilaabatay afariyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo ayna gobogabo inoo tahay maanta oo ah kow iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo dowradan oo loo qabtay walaalayaal wulaadda degmooyinka iyo makaatiibta wilaayada ayaa socotay muddo toddoba maalmood ah dowradan waxaa loogu magacdaray dowra cumar binu cabdilcasiis shicaarkeedana waxa uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati kutubada iyo duruusta lagu qaatay dowradan ayaa ahaa kuwo aada u faa'iido badan waxaana ka mid ahaa kow kitaabka cishiruuna qaacida litadwiiri daat labo taqriibu alaqwaal fii xukmi hadaaya alcumaal saddex mudakira fi alimaara waاljund walmanhaj afar alfutuur oo saddex qaybood ka koobnaa almadaahir alasbaab alcilaaj shan mudakira fii cilmi alidaara lix alkhulaasa fii cilmi alxaasuub oo aan ka qaadanay qeybaha ugu muhiimsan kombyuutarka toddobo al amni waxaa intaasi inoo dheeraa towjiihaad iyo muxaadarooyin wa akhiiran nashkurullaah cala ikhtiitaami haadihi dowra biاlamni waاlistiqraar wa an yuwafiqanaa bima yuxibuhu wayardaah wallahu yaquulu alxaq wayahdi sabiil wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wahagaag dhegaystayaal xafladda ayaannu weli ku guda jirnaa iyo kelimaadkii laga jeediyey markanna waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah ardaydii dowladaasi soo dhammaystay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciina wabacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaan mahadnagaan allihiina waafajiyey dowladan bilowsha iyo gebagabadiiba hana waafajiyay allahaasi aan mahadnagaan awalan dowladaas runtii fawaa'id badan yaa la hayti oo lahan koobo korno geekadamaylarha jeelsadoo shirayday leenku ka hadla kor dowladana se la sheegay may u ahaa wulaaddii degmooyinka gobolka bokool iyo makaatiibtii gobolka yaan dhahayti marka dowladaas hadda walaalka oo horey aan sheegay kitaabadaas yalha ka akhri oo eed iyo eed faa'iidan lahaayeen wa khaasatan wulaadda degmooyinka runtii maynin haytay ha faa'iido eed iyo eedan weyn waana dowladan dowro ku horeeytiya jarti otang la hariirti kun afar boqol afartan iyo shanti nanin qobdi ti lamaada tan eh runtii tanyaa si unan lahayni may waha dowladan hora si unan lahayni tan haata umal argaw haddana ti kale lamaad ya kusii dorte may waha ilaahay subxaana wa tacaala mahadiis markii un an mahadna kadib may an mahadnagaane walaayada bokool runtii may waha juhdi fara badan ama ihtimaam badan iyo walaada degmooyinka iyo la siiya arakor waana mayb waha arrin ounana taabadaas iyo meelinlan ku hadlaaya kitaabada haddase lan sheegay idaarada shay oo dadka wala maamulayan unku maaragna way cishruuna qaacidan waa kitaabka inkorey haddi la akhriya ahaay kitaabkaas isuuna kitaab eeda badan ahaay kitaabka kale may waha futuur runtii may baa dareemase kitaabada kitaabadan lankiiba oo muslum ah oo wal maamulow ama adduunyada roogo foola may larahay ta'hiiranka lahay may kale kuma tahay haasuubka kuma tahay amniga kuma tahay marka kitaabadaas iidaan fara badanayan iyo haka qaadani marka dadka oo ilaahay subxaana wa tacaala imtixaanay yan wa kumadana oo geeka may larahay umatalaka imtixaanay mas-uuliyadooda mas-uuliyadaas marka ilaahay subxaana wa tacaala uleys weyn ya ka sheegay uleyska isugahay walaayadii bokool dowlada unanin qobati wayb wahaa ammaanadii korkaana ka oogan ammaanadaasna horey ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ee mase bani aadanka iyo qorsho saari markii ilaahay subxaana wa tacaala hakadijii samaawaadka iyo arlooyinka iyo buuro oy diideen haddan ilaahay ma erahay subxaana wa tacaala inaa aradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula ilaahay may balliah inaa aradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal ammaanadii mayba ha kadijiinay samaawaadka iyo arlooyinka iyo buuro fa abayna diidan wa ashfaqna minha obsadeenaleer ay qaade wa xamalaha alinsaanu insaankiya qaade inahu kaana daluuman jahuula ilaahay aayad kale maykiliah ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadl maynan idinku baahan ya runtii mas-uuliyiinta unageeka hadda ilaahay subxaana wa tacaala nay imtixaani mas-uuliyaddan ummado aniuna mayleerhaay isu ammaanadii unan qaadna inuuna gudun sida ilaahay subxaana wa tacaala aan sheegi dadkaas oo ilaahay leey ina allaaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati an tu'addu lamaanaat ammaanooyinkanaisan gudutaan ilaa ahlihanan gudutaan wa idaa xakamtum bayna annaas dadka hob isan hukumaasanna bilcadl cadaalad inaysan ku kontaan ya ilaahay subxaana wa tacaala na leey maynan inku baahanyaa marka runtii walaalayaal ee ini una ammaanadaas una gudana sadii atan an gudan haddii una an gududuwayna aakhiro shalaayta iyo nadaama iyo lakula kulmaa sida axaadiis rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sheegas waxyaabihii una qaadnay ammaanadaasahay oo waaligaana boqool abu cabdiraxmaan oo ammaanadan hana geysi ini dadkii oo una gudud oo meelo geysiinanr inuuna geysin yo ballanka qaadan insha allahu tabaaraka wa tacaala waana siday oo xaqeen aan gudan meylogii maydaankii una roogni una dibankalanagana waana mayleray ka tadbiijino kitaabadii iyo mayleray idaaradii wax kasto oo dowladan ha ku bahi inuuna mayleray bulshadii una walanhayni ununa mayleray una gudno ammaanadaas tan ununayo korsho saarna warkaynan taasaha ka gaabiye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي بأن مهدنقيا سبحانه وتعالى اللي نوسو جبجبيي dowladii sharafta badnayd ee qaaliga ahayd ee odayaashaanadii iyo ragii khiyaartaha ay soo maskaxdooda soo miireen ee noo keeneen dowlada iyada ah mahad aan meel ay ku dhammaato aan lahayn ayaan ilaah uga mahadnaqaynaa kadib waxaan u mahadnaqaynaa raggii khiyaarta noo keenay ee noo soo gudbiyey ee dowlada noo qabtay dowladaas waxay noogu dhammaatay si wanaagsan oo mataqaanaaye waxay noogu dhammaatay farxad iyo nashaadle bay noogu dhammaatay annaguna waxaan ballan baan nalo ayaan qaadnay ballantaan qaadnay waxaan u qaadnay dadkii inaan gaadhsiino ayaan ballan qaadnay ilaahay subxana wa taala ballanta wuxuu ku sheegay waa adagtaha ballantu waa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan bay ballanta in la qaado in meesheedii la geeyo ayay ballantu ku fiican tahay annagu waxaan doonaynaa insha allahu tacaala dadka iyadii aan mas-uulka ka ahayn diintan inaan gaadhsiino iyo cilmigan aan qaadnay ee mataqaana meelo badan soo maray ee culimmadii soo maray annagana na soo gaadhay inaan annaguna dadka sii gaadhsiino insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa dad naga qaata oo noo ogolaada oo uu diinta xumbaara ilo ilaahna siiyo dadkanada uu ka dhigo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala diintan waxaa weeye waxay ku socotaa tartiib tartiib u socotaa waxay ku socotaa ninba nin inuu sii gaadhsiiyo annagu waana la soo gaadhsiiyey annaguna waan sii gafaafinaa insha allahu tacaala kitaabo badan baan lagu do akhriyey kitaabadaas cilmi badan oo waxaan ka xumbaarnay faa'iido badan leh naga maqnac kolley dadka qayb ka mid a horay usoo mareen dadna mar dabdib bay kaga soo bireene dadka ayaga ah yacnihii faa'iido badan badan badan baa meesha laga helay faa'iidada iyada waxaan rajaynayaa insha allahu cilmigaas bal in haddana nagu soo celceliyo mar kasta nala soo celiyo ilahay baan ka baryaa subxana wa tacaala cilmiga isaga ah dee dadka la baray inay meel la fadhiistaan oo iyagu haystaan waxaa ka fiican inay dadki geliyaan oo dadki u geeyaan oo dadki wax baraan oo u sheegaan cilmiga si ay uga faa'idaystaan marka waxaan leeahay dadka khiyaarta ah ee noo keenay cilmigaas ilaahay miisaankooda xasanad ha u saaro ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda dembiga waladkana alla ha dhaafo annagoo dembigeenna kulligeenba dembigeenna ilaahay ha dhaafo inahaasaan kusoo gebagabanayaa wabilahi towfiiq waa tahay dhegaystayaal gebagabada ayaannu soo gaarnay markanna codka aad maqli doontaan waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan alxamdu lilaahi alqaa'il إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أولا وآخرا waxaan u mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaala allahaasoo noo suurtageliyey dowladan qiimaha badan leh ee walaaluhu hadda ay ka hadleen la magac baxday cumar ibn cabdilcasiis al-khaliifatu alkhaamis loogu naaneysay shicaarkeedan uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uul an raaciyatii muddada asbuucga oo toddoba maalmood noo socotay allihii maaragtay noo suurtageliyey amni iyo istiqraar iyo nabadgelyo iyo deganaasho allihii noogu soo gabagabeeyey ayaan uga mahadcelinaynaa bacdallaahi waxaan u mahadcelinaa wulaadii degmooyinka oo runtii iyagu ah muraayadda camalka jihaadiga ah ee maanta maaragtay howlaha u yaalo wilaayaadku iyagoo ay mas-uul ugu yihiin degmooyinkaas jasaahumullahu khayra jazaa iyo adeega bulshada iyo waxyaabaha maaragtay iyagu ay qabanayaan ay haayaan ay u taagan yihiin afar iyo labaatan sac jasaakumullahu khayra jazaa baan leenahay ilaahina ha idin barakeeyo waxaan rabaa marka insha allahu tacaala dowladaas ahdaafta loo qabtay iyo ujeedooyinka raggan laysugu keenay hadda waa iska caddahay waa waadix qof kastoo dareemi karaa in hoogaa hadee ninka haddii shaqo u haayo waxaa laga yaabaa inuu futuur iyo cajis iyo maadaana shaqooyinka rootiniga oo joogtid ah inta badan waxyaabaha futuurka keenay ay kamid tahay in raggii marka maaragtay la tanshiidiyo oo shaqadooda lagu dhiirigeliyo ayaa sababta uu ahaa maarata ahdaafta dowladda loo qabtay waxaa kaloo ka mid ah ragga wacyigooda iyo thaqaafadooda in la dhiso waxyaaba badan oo walaaluhu hadda ay ka hadleen ayaa ku jirtay sida idaaradii oo kale oo shaqadoodaba ay tahay in wax looga bedhaamiyo xaasuubkii ama kombyuutarkii ayaa isna maaragtay qeybo ka mid ah gaar ahaan qeybta softwareka loo yaqaana waxyaaba ugu muhiimsan oo lasoo khulaasiyey ay ka qaateen intaasna waxay ahayd insha allahu tacaala culuum oo sharci iyo maadi isugu jirta iyo tawjiihaad fara badan baa la qaatay ilaahay subxaana wa tacaala hanugu anfaco intaas marka hadafka ayuu ahaa in dadkii marka shaqadii ay tanshiidiyaan oo tajadud iyo isboonaysiin iyo waxawaaye isu dardaaran iyo hawsha in la laba jibaaro ayaa ugu weyneed insha allahu tacaala qodobka labaad wuxuu ahaa ahdaafta ka mid ah sida walaaluhu ay sheegeen sanadkii tii bisha safar ayaa dowladan nooceeda uu qabsoomay ugu horreeyey shaqooyin oo lasu daray baa jiray oo la kala qaybsaday hadafka hadda dowladan mar labaad loo soo celiyeyn waxay ahayd markii tanshiidka iyo dardargelinta maaragtay laga soo tago in walaaluhu maaragtay shaqooyinkii loo daray maaragtay laiska warsado wixii noo qabsoomay maxaa naga dhamman wixii qabsoomi waayeen maxay u qabsoomi waayeen isla xisaabtankaas iyo muraaqabadaas iyo mutaabacadaasna waa iska jirtay ahdaafta maarata lasugu yeeray ay ka mid ahayd jasaakum allahu khayra jazaa iyo ahdaaf kaloo fara badan intaas marka intaas aan ugu gudbo waxyaabaha aan dardaarmaayo waxaa ka mid ahayd in badan waa laisla dardaarmay waa laisla hadlay raggu naftarkooda ay dardaarmeen wax badan waa laisdhaafsaday waxyaabaha walaaliya loo baahan yahayna barkow aan dardaarmayo waxaa waaye taqwa allahi casa wajal allah inaan ka baqno iyadaana maaragtay miftaaxu kullu kheyr ah kheyr kasta iyadaa furu ah marka mas-uuliyadda aan haynan iyo culeyska iyo mashaaqdana maarata ilaahay taqwadiisa looga gudbi karaa oo loo kaalmaysan karaa inaan ku dadaalno waxaan kaloo dardaarmayaa ikhlaaska in maarata alla dartii iyo daacadnimada aan ku dadaalno camalka la qabanayo wuxuu u baahan yahay ikhlaas iyo mutaabaco oo la-aantooda aan ilaahay subxaana wa tacaala qofka waxba uusan ka aqbalaynin walaasiyama ninka mujaahidka ah ikhlaaska maaragtay wuxuu u yahay lafdhabar acmaasha uu haayo oo dhibka badan wuxuu u yahay marka ikhlaaska kaalmo ayuu u yahay jaranjaro uu uga gudbo culeysyadaas iyo mashaaqda iyo waxyaabahaas waxaan kaloo dardaarmaya insha allahu taala in sabro aan dulqaadanno maxaa yeelay sabarkaas ayaa lagu gaari karaa waxa annaga aan hiigsanayno ahdaafta aan leenahay inaan sabarno aan adkaysanno ayaan ku gaari karnaa allah subxaanahu wa tacalan wuxuu leeyahy wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxaan kaloo dardaarmaya insha allahu tacaala wixii aan qaadanay ee aan barannay tan hadda walaaluhu ay sheegeen waay waanu ku ballannee in loo bedelo tatbiiq bayaan bilcamal in la hergeliyo waaqaca laga dareemo isbedel isbedel in laga dareemo lianna idinka hadda maaragtay degmooyinkii iyo raggii garbihiin ahaa iyo makaatibtii mas-uuliyaddaas idinkaa u xambaaray aqoontii iyo wixii hadda la idin siiyey kutubtii waad haysatiin inaad u akhrisaan fariintii la gaarsiiyo iyagana lasii tanshiidiyo jazaakum allahu khayra jazaa waana dardaarmaynaa waxaan kaloo dardaarmayaa alrifq waliin fi lumuuri kulliha in mar walba maaragtay dabacsanaanta iyo dadka maarata inaan u turno bulshada annaga aan maamulayno inaan maarata aan u naxariisno oo gacan maarata fudud aan aan kula dhaqno jazaakum allahu khayran waxaan kaloo dardaarmayaa cadamu tasaahul fi lakhbaar waxyaabaha marata akhbaarta oo khaasatan qabaailka iyo waxyaabaha ku saabsan inaan la fududaysanin akhbaarta maarata wararka kusoo gaarayo ama xagga cadowga maarata wararka kaasoo gaarayo inaadan fududaysanin oo haddana maarata maca tathabut iyadoo la hubsanayo la xaqiijinayo laakiin inaan la fududaysanin oo wax walba maarata in laga warqabo laga warhayo wixii lasoo sheega la xaqiijiyo la sugo aan la fududaysanin waxaas amay been tahay aan la dhihin waxaa kaloo ka mid a waxyaaba aan dardaarmayn insha allahu tacaala inaan ku dadaalno cadaaladda iyo garsoorka inaan ku dadaalno dadka maarata bulshada annaga ayna fiirsanayaan bacdallaahi dadka maarata shareecada islaamka hargelinteeda u taaganaan nahay waana idanka waxaa la rabaa insha allahu taala in dulmiga layska ilaaliyo cadaaladdan aan ku dadaalno waxaan kaloon dardaarmayaa inaan daryeelno bulshada umuurahooda baahiyaadkooda shakaawaadkooda waxyaabaha cabashadooda ah in loo dhegnuglaado la dhegaysto maxaanku irahdaa wixii odayaasha oo khaasatan nuqabada iyo wixii la mid ah hogaanka maaratay iyo indhaha bulshada ah wixii maarata ay nagula dhegaan oo wixiiba xad min xuduudillahi aanan ahayn wixiiba maaratay laga indhalaaban karo oo shafaacadooda in la aqbalo oo iyagana marka maarata camalkii ay lafdhabar u yihiin jazaahum allahu khayra jazaan waan leeyahay waxaan kaloo dardaarmaynaa insha allahu tacaala wada shaqeynta in la adkeeyo oo maarata dhexdiina ah wulaaddu maarata akhbaarta ay kala qaataan makaatibtii wulaadda saas oo kale xiriirka in la adkeeyo waxaa kaloo loo baahan yahay walaalayaal waxaasoo dhan maaratay asal u ah la dhihi kara ashucuur bilmas-uuliya in qofka xilkasna uu noqdo xilkasnimo in la helo oo mas-uuliyadda inuu dareemo oo qofkana maarata uu ku xisaabtamo uu ogaado xarakatu shabaab almujaahidiin adaa halkan u jooga wakiil uga ah haddii wilaayo ay tahay haddii degmo ay tahay haddii tuulo ay tahay camalka marka ninka mubaashirka ku ah ee maarata loo ammaanadaas dhabarka loo saaray adiga waa cid kaloo maarata wixii awaamir ah soo baxdo ama shaqooyina la kala qaato fulinteeda looga fadhiya ma jirto waxaan nahay idaaradii qaybtii oo tanfiidka heedannahay marka waxaa loo baahan yaha insha allahu tacala nin kasta inuu ishilqaamo camalka meeshii duldalaalka soo galaya maarata inuu owdo oo maxaanku irahdaa isha waxyaabaha ishaacaadka iyo bilaayadii iyo nimanka munaafiqiinta waxyaabahaas dhan marka waxaa loo baahan yahay inaan u istaagno jazaakum allahu khayra jaza waxaan kaloo dardaarmayna walaalayaal in aan ku sugnaano jihaadkii oo annaga maxaanku irahdaa dhiig badan iyo dad badan oo qaado ah oo maxaanku irahdaa hogaan ah oo ciidan ah oo ilaahay dartiis walaalaheenna oo maaratay aan ku ballannay in maaratay masiirkan iyo masiiradan jihaadkan aan kula ballannay in annaga maaratay dhiigooda aanan dayacin oo maxaanku irahdaa aan ku sugnaano ilaahayna weydiisano inuu nagu sugo maaratay dad badana camalka nooga baxay waad ogtiin insha allahu tacaala in maaratay dhiigooda annaga aanan dayicin oo aan ilaalino masiirkii iyo qaab socodkii jihaadkii insha allahu tacala jazaakum allahu khayran taasna waxay noo tahay markaa mas-uuliyad oo annaga maarata ilaahay subxaana wataala dhabarku inoo saaray taasna inaan idan maarata juhd weyn aan gelino qof kastaba uu ogaado aaga ama dhinaca maarata ijahada aad kaga aadan tahay muslimiinta yaan looga imaanin jazaakum allahu khayra jaza allah subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in maaratay howlihii aan qabanay ilahay ikhlaas oo inooga dhigo kuwii maaratay ku camal falan ilahay naga dhigo jazaakum allahu khayra jaza intaasaan kasoo gebagabayna wassalamu calaykum warxmatullahi barakaatu في الطوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلماح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلماح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء